magaalada qardhaah ayaa laga dhagax dhigay dhismaha guryo cusub oo loo dhisayo dadka barakacayaasha ah ee ku noola magaaladaasi iyadoo qaarkoodna loo dayactirayo guryo horey ugu dhisnaa wasiiro ka mid ah puntland maamulka degmada qardho iyo kan gobolka karkaar ayaa ka qayb galay dhagax dhigga guryahan cusub gudoomiyaha gobolka karkaara cabdi siciid cusmaan ah ayaa ka warbixiyey muhiimada guryahani loo dhisayo dadka barakacayaasha ah halkan waxaanu u taagannahay inaynu dhagax dhigno guryaha loo dhisaayo dadka danyarta ah oo yamaniinta iyo barakacayaasha ayaanu u taagannay maanta oo ka kooban sagaashan guri runtii dadka halkan jooga waxay ka yimaadeen meelo kala gaargaara oo laga soo roray halakala keenay waxayna u badnaayeen dadka jaamacadda laga keenay dadka halka degan oo muddo cooshish ku jiray aad baa ugu mahadcelinaynaa hay-adaha iska kaashanaya oo u n c r iyo n r c madaxdooda qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay dhagax dhiggan ayaa iyakana dhankooda ka mahad celiyey
waan soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay aad baan uga mahad celinaynaa in ay hawshaa nala qabtaan bulshadii kale oo nagala qayb qaadatay oo bulshada magaalada ah ama kaamkaana waa mahadsan yihiin intaasaa raba inaan idhaahdo waxaanu nahay dadka meesha joogay ee ah waxqabadka hadda la wado ku guulaystay ayaanu nahay sidaa laaligeed mas-uuliyiinteenna iyo hay-adaheenna iyo madaxdeenna puntland tutiba waanu salaamaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sidaa laaligeed waxaanu idin leenahay inaad noo badisaan insha allah tanna waa noogu guulaysateen insha allah haddana weli baahidu way sii jirtaa farxad weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo dhismaha sagaashanka qoys loogu deeqay oo loo dhisayo guryo sara iyagoo awalna ku jira guryo cooshasho aan ogaa xaaladooda say ahayd labada hay-adoodba iyo madaxdoodaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa
dadkan barakacayaasha ah ayaa horey ugu noolaa guryo ka samaysan cooshado taasi oo hadda haatan loo sameynayo guryo ay ku hoydaana